Magaalada Dowley ee gobolka Jubbada Hoose oo ah magaalo sanadihii u dambeeyay sameynaysay horumaro dhanka dhismayaasha oo loo dhisayo qaabab casri ah. Dhismayaasha guryaha waxa ay fursad shaqo abuur ka heleen qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan degmada Dowley, kuwaasoo qaarkood ay guryaha wax ka dhisaan halka kuwa kalena ay ka mid yihiin kuwa soo guraya carrada lagu dhisayo guryaha. Qaar ka mid ah dhalinyaradaasi ku shaqeysta soo guridda carrada lagu dhisayo guryaha oo wareysi la yeeshay ayaa iga warbixiyay shaqadooda iyo caqabadaha ay la kulmaan xilliga ay ku guda jiraan shaqadooda maalinlaha ah.
magacay horta waa Aadan Xasan Cabdi oo ku nool magaalada Dowley gaar ahaan maalik ka mid ah waagii hore waa si fiican baa loo shaqaysan jiray laakiinse hadda hoogaha waa dadka isku bateen moogi suuqa baxa ka jira caadi maaragta carrada waa hadda waa caadi markii hore waa meel fog meel dhow aa laga soo guri jiray laakiinse hadda iyadana way fogaatay marka adiga hadda waa iska caadi carrada way fiican tahay taa halkeeda anaga hadda waxaan ku jiraa afar sanaa ku jiraa afar sana laakiinse himaalayniyow na fiican male inta oo biilka moogi wax kale laga helay ma jirto magaalada dee waa in laga fogaado ileen haddee meel dhow haddaad waxa ka qacdo waa boos dad leeyahay oo aan la ogolaan marka inaad magaalo ka fogaato oo meel oo adi oo magaalada een hoogaha ka fog inaad tagdo waay kadib haddaad meelahan kasoo gura haddaad adi waa boos dad leeyahay oo lagu lagula taagan yahay baa tagi marka waxaa lagu dhihi adi meesha anaa iskaleniyo saan uma ogoley baa lagu dhihi axmed maxamed faarax een, kana shaqaysto shaqadan een, xamaalatadeenin iska xamaashtaanahay waana ka shaqaystaa ilmahana waan ka biishtaa alxamdulilah ilaahay baa mahadiska leh maalintii wax ma waayo masaafo dheer bay u jirtaa beryahan waa magaaladii way weynaatay marka hore way dhoweyd hadda waxaa waaye ilaa een, saddex kiilo saddex kiilomiter meelaha waan waan gaarnaa alxamdulilah ilaahay mahadiska leh si nabadna waan ku tagnaa si nabadna waan kusoo laabanaa waana soo guranaa carada